waxaa sii soo taraya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka adkaatay dowladda federaalka kula najiis oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa si cad u sheegay in looga adkaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankooda niyad jabeen kadib markii qosaskooda laga saaray guryo ay degnaayeen wuxuu sheegay in xasan sheekh uu weli dowlada shisheeye ka codsanayo in ciidamo dheeraada loo soo kordhiyo wuxuuna askarta dowladda federaalk ku tilmaamay kuwa aan tayo lahayn tiro badnama hal uu sheegee maanta toddobaatan kun ilaa siddeetan kun ciidan gaaraya soomaaliya mushaar ka qaata seventy to eighty thousand marka la isku daro yacni ma aha kuwa gobollada daraawishaha lama rabo kuwa dowladda dhexe ee mushaarka siiso waxaa leeyahay shabaab la iskama celin karo waxaa loo baahan yahay qabiil waxaa loo baahan yahay ciidamadii shisheeye in lasoo kordhiyo hadda madaxweynuhu muxuu codsadaa turkiya kuwa keen masar ay kuwa keen uganda ay kuwa keen halkaasaan maraynaa ciidamadii soomaaliya waa seventy to eighty thousand soo maa reason being mushaar waa qaataan laakiin sababku waxa waaye dowladnimadu markay musuq maasuq noqoto oo la evicti gareeyo familiyadoodii laga saaro meelahay deganaayeen ayagoon loogu bedelayn meel kale waa niyad jabeen dagaalkii soomaaliya dagaalkiina waa shabaabna waa waa nalookaadkaada runtii haddii been la sheegayana waa wax kale tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safmareenka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaano degmooyin ka tirsan gobolada hiiraan shabeellaha dhex iyo shabeellaha hoose ayaa waxaa aada u soo badanaya xildhibaanada dowladda federaalk ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona isku eedanaya jabkii ku gaaray dagaaladaas